waxay ahayd abbaar labiyo tobankii duhurnimo ee labada maarso ee labada kun iyo afariyo toban ciidamo boolis ah oo aada u hubaysan ayaa galay guri ku yaalla waqooyi bari ee magaalada hargeysa waxay markiiba ciidamadu bilaabeen qodidda meel ka mida daaradda gurigaasi oo ciid ahayd dad badan oo deggan guryaha ugu dhow guriga ay ciidamadu galeen ayaa isweydiinayey waxaa halkaasi laga samaynayey taasoo ay u dheerayd waddooyinka xaafadaas kale ah iyo kuwa ka baxa oo ciidamo la dhigay dadka qaarkii waxay isku dayayeen inay arkaan waxa gurigaas ay ciidamadu ka dhex qabanayeen qof kasta oo soo dhowaadana waxa uu arki karayey ciidamo majarafado ama badiilo wata oo meel ka mid a dhulka gurigaasi qodaya
isla markaan in yar aan u jiray albaabka aan u furay badh baa waxaa arkay dugsiga oo ku urursan qofkaasi miidka ee laga soo saaray hogga iyo hilibkii oo googo-ay haweenaydan waa mid ka mida goobjoogayaashii howlgalka ciidamadu ay ka fuliyeen gurigaasi deedna aniga laftigayga waxay waktiga weli saamix waa inaan hore usii socdo aan eego cabsi baa iga sii gashay macnihii oohintii dadka meydkiiyo uraya iyo duksigii deedna markaa aniga laftiigu dib baan usoo noqday markaa dhacdadaas waxaan goobjoog ka ahaa marka meydka laga soo saaraya meesha in yar kadibna dadka aada ugu soo batay oo ehelkeedii qofka faamiligeedii gabadha dhimatay oo kale iyo oo barooranayo ooyayay baa meeshiisu iyo askar
daqiiqada yar gudahoodna dareenkii dadkii shacabka ahaa ee goobtaasi joogay ayaa isbedelay gaar ahaana qaar ka mid a ehelada gabadha meydkeeda lasoo saaray oo goobjoog ahaa guriga laga soo saaray meydka haweeneyda la dilay oo uu magaceedu ahaa ruqyo siciid ayaan leh waxaa deganayd muna maxamed cabdilaahi oo ay saaxiibo sannado badan soo ahaayeen sahre cabdilaahi oo ka mid a ehelada gabadha la dilay lana socotay sida ay wax u dhacayeen ayaan weydiiyey waxaa ka dhexeeyey xilligaasi saaxiibtinimadooda ka sokow ruqyo siciid ayaan leh oo ah gabadha meydkeeda la helay iyo mune maxamed cabdilaahi oo ahayd gabadha gurigeeda laga helay meydka lagu aasay waxaa ka dhexeeyey lacago way kala qaadan jireen waxaa ka dhexeysay lacag afar kun iyo shan boqola oo ay tii gaarimaan noogu yimin aynu ku sheergarayno waxaa kaloo ka dhexeysay lacag hadbadeed oo toban kun oo doolara ay horaanta ka siisay intii bilihii ugu dambeeyey labadii bilooda ugu dambeeyena aanay bixinin maalin walba beshi baan bixinaya saa dambaan bixinaya ay ahayd marka dee dumar waxna kala qaadan jiray waxna isku celin jiray bay ahaayeen
maalin isniina oo ay taariikhdu ahayd afar iyo labaatankii februari ee labada kun iyo afar iyo toban abbaara toddobadii aroornimo ayay ahayd markii iyadoo nool ay ugu wardambeysay marxuumad ruqyo siciid ayaanle eheladeeda sahre cabdilaahi ayaa sidan ii sheegtay marka iyadaa u yeedhay toddobadii subaxnimo markay ahayd iyadoo adeegii keentay markay u yeedhayna waxay samaysay waxay ku tiri hooya naga xanuunsanaysa adigu ii kahay waxay tidhi hadday dantaada tahay adigu iminka isoo gaadh hadday maanta kula dhaabto ma helaysid lacagtaade kabacdi alla u naxariisto marxuumadda saasa innaga nagaga tagtay haddaba maxaa dhacay markii ay ruqyo siciid dib ugu noqon weeday gurigeedii oo ay ku wada noolaayeen xilligaasi hooyadeed iyo laba hablood oo ay dhashay
wallaahi gabadhu markay inantu naga tagkuroo ka tagtay arrimaheeda iyo aaskeeda ilaa tobankii ilaa kowdii duhurnimo way dhammaysatay dabadeedna sida u lahaa kowdii duhurnimo guriga waa la tegey ehelkaa tegey ka soo eegay rooda waxa ay ka mid tahay ehelada haweeneyda shaqoolka lagu dilay ee ruqyo siciid waxaana ay ka mid ahay dad badan oo ku jiray baadigoobka rag iyo ruux halka ay ku dambeysay gabadhaasi
haddii ebidankeeda leeyahay dabadeedna iyadan wax raadi meesha oo linbay dadkaas u tageen iyadii carruurteediiba baasta ku dul cunayeen meydkii ayaase kadibna maqribkii bay timi gurigii reerka inanta ay ka aastay oy tidhi salaad ku dul xidhatay gurigii reerka islaantii baa dacalka ku dhegtay marxuumadda dhashay iyadoo leh inantan baa gabadhaydii ugu wardambaysay hayga sii deynina eedaysane mune maxamed cabdilaahi ayaa dhankeeda ku doodaysay inay lacag siisay marxuumad ruqya siciid ayaanle oo xilligaasi maalintii koowaad la laayahay sahre cabdilaahi oo ka sheekaynaysa waxay tidhi labadii duhurnimo waxaa u tegey hooyo hablayo bay la hadashay hooyo maryamo hablayoogii gaari bay soo kaxaysteen way yimaadeen sahre oo hooyo maryamo ee dabta guriga joogta way raacday gurigii baa la tegey gurigii markii la tegey waxaa loo tegey gabadhii iyadoo daaradda fadhida kabacdi markii lagu yiri ruqyo meeday waxay tidhi ruqyo waa iga timi laydka kaale ila sii bixi baan idhi way i diiday waxay igu tiri gaadhiba xagga hoose ii taagan sagaal kun iyo shan boqolna waan soo siiyey oo dollar saddexdii galabnimo markay ahayd baaridoonkeeda ayaa lagu jiray markii lagu jiray maqribkii markay ahayd salaadii maqrib gabadhii waa lala hadlay suuqa ayay wayna warwareejisay wayna warwareejisay suuqa ayaanu city centerka ugu tagnay maqrib kadib marka markaanu suuqay ugu tagnay waan soo kaxaynay gurigaan keenay markaan guriga keenay hooyo mariima waxay waraasatay inay inay halkii ugu dambeysay ruqyo inay yada tahay inay ka waranto ruqyo meesha ay maraysay waxay ku jawaabtay intay iska barbaroorisay ruqya aniga waxaa iigu dambeysay markan lacagtaa soo siiyey waa iga timi gaarbay xagga hoose taagan ii taagan bay igu tiri laydkii wayla soo bixin weyday marka way iska iman doontaa dee waan idila joogi waxaa laleeyahay annaga dee toddobadii subaxnimo barkiiba naga baxday laakiin waxaa laleeyahay lixdii maqribnimo dambaa la joogaa kabacdi markaa meel kasta waa waa lala hadlay waa la raadiyey gabadhii waxay samaysay inay jiri waa idinla baaridoon tegaya dhulka waxaan idinla qabanayaa dad wax sheegaa jiraan idin geynayaa kabacdina nidho anagu meel manala geynaysida fadhi haa ayaan idinla tegayaa waxbaa noola tegina fadhi isla habeenkaasi xilli fiida maryam oo ah hooyada dhashay gabadha la dilay ee ruqya ayaa ku qanci weyday hadallada muna maxamed cabdilaahi waxaana ay xilligaasi maryan u yeedhay cabdirasaaq siciid ayaanleh oo ay dhashay walaalana la ahaa gabadha la dilay kaasoo isaguna eedaysanaya muna geeyey saldhigga booliska ee xaafadda new hargeysa taliyihii saldhiggaasi ma aanu xidhin muna ee damiin ayuu ku sii daayey muna ayaa markii ay ka tagtay saldhiggii booliska gurigeedii ka kaxaysatay afartaa ugu waaweyn labiyo toban carruurah oo ay dhashay kuwaas oo wiilka ugu weyn lagu sheegay da'diisa lix iyo labaatan sano jir halka gabadha ugu yar oo afarta ay kaxaysatay ay lix iyo toban sannadood jirtay meel qarsoodi ah oo magaalada hargeysa ku taalla ayaana ay tegeen sideedda carruurta ee guriga ku haray cid waalida lama aanay joogin iyaga ayaana ishayey eheladii marxuumad ruqiya waxa ay hoggaanka sare ee booliska ku wargeliyeen sida ay wax u jireen kuwaasoo laamaha shaqadaasi hayay ee somalilan gacan ka siiyey hawshooda sida taliska booliska somalilan ay sheegeen maalintii xigtay shan iyo labaatankii februari labada kun iyo afar iyo toban baadigoobkii ay wadeen ehelada ruqya waa uu sii socday laamaha sirdoonka iyo ammaanka ee somalilanna baadigoobkooda ayay ku jireen isla maalintaasi ay taariikhdu ahayd shan iyo labaatankii februari saacaddu markay ahayd labiiyo tobankii iyo barkii duhurnimo ciidamada ammaanka ee somalilan ayaa qabtay mid ka mid a afartii carruurta ahaa ee lala la-aa hooyadoodmuna taasoo ahayd gabadh lix iyo toban jira lix iyo labaatankii februari maalin arbacaa ayaa gelinkii hore maxamed oo ah curadka muna waxa ay meel tima jaraaca ku kulmeen nin ay hooyadii ehelo ahaayeen oo naga codsaday in magaciisa la qariyo kaasoo ii sheegay in uu weydiiyey qiimaha iyo sida deg dega ah ee lagu heli karayo laba iskarabo oo ciida markiiuu ninkaasi maxamed weydiiyey waxa uu ciiddaasi ku sabaynayay waxa uu ku jawaabay inay doonayaan in gudaha dayrka gurigooda sibir ay ka dhigaan oo ciiddaasina sidaa ay ugu baahan yihiin gelinkii dambe ee isla maalintaasi arbacada ee lix iyo labaatankii februari lixdii maqribnimo oo toban daqiiqo dhiman ama shantii iyo konton daqiiqo waxa ay ciidamada ammaan ku qabteen muna maxamed cabdilaahi iyo laba wiil oo ay dhashay oo mid ka mid uu yahay curadkeedii maxamed oo lix iyo labaatan jir ahaa iyo wiil kale oo isna afar iyo labaatan jira toddoba iyo labaatankii februari maalin khamiisa afartii iyo shan iyo afartan daqiiqo ayay ciidamada ammaanka ee somalilan qabteen gabadhii ugu dambeysay carruurta ay guriga kala baxsatay muna maxamed taasoo da'deeda lagu sheegay laba iyo labaatan sano jir intaa kadibna xubnaha isku qoyska ee gacanta lagu dhigay su-aalo ayaa ay ciidamada ammaanku weydiinayeen iyagoo dhinaca kalena baaritaano kala watay labadii maaj ee labada kun iyo afar iyo toban maalin axad ah xilli maalinbara ayaa ay ciidamo boolis ah si lama filaana u galeen gurigaasi waa gurigii muna maxamed cabdilaahi waxaana goday ciidamadu halkaa ka dhex qodeen ay ka soo saareen meydka allaha u naxariistee ruqyo siciid ayaan leh oo ay eheladeedu la aayeen toddoba maalmood taliyaha booliska somalilan cabdilaahi fadal iimaan ayaa isla maalintaasi la hadlay warfadiyeenada una sheegay marxuumad ruqyo siciid ayaa leh ciidanka biliiska iyo dadweyne ehelkiya oo iskaashanaya iyo dad badan oo kale oo reer somalileena waan halkan uga mahad celinaya waxaa maanta lagu guulaystay in la helo marxuumadda oo god looga qoday kadib markii la dilay laguna aasay guriga gacanku dhiigleyda laga soo qabtay oo ah gurigeeda oo ku yaalla xaafadda axmed macali haaruun agagaarka kaybalka dhinaciisa maxaanku dhahaa bari waqooyi haddaan iyaroo taariikhayda ka siiyo eedaysanada koobaad ee muna waxay ka mid ahay dadkii berigii horena farkii sheerkaha loo xidhay ciidanka boliisku berigaana waxay u gudbiyeen maxkamadaha ugu dambayna waxaa xigaalka gabadha lala-aa ay xaqiijiyeen in ruqyo siciid ayaanle si shirqoola loogu dilay guriga saaxiibadeed ee ay lacagta ka doonatay rooda waxay ka mid ahayd eelada ruqya ee baadidoonka weyn ugu jiray helideeda natiijadii ugu dambeysay ee lagu helay meydka ruqye oo ahayd dhacdadii ugu horreysay ee nooceeda ee ka dhacda somalilan ayaa uur ku taalla ku reebtay
markii la soo saarayay maxaa aduu indhahaagaad kusoo aragtay balisha
markii la soo saarayo waxaan arkay waxaan qalbigaygu qiyaasi karin arkay